asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle mideenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa xubnaheenni joogtada ahaa ama ahaa taxanaha ee aynu halkan ku wadaagi jirnay qayb ka mid a waxaana dhahaynaa haddii rabbi idmo ama middan iyadaa aan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi waxaa jiray laba tuug ah labadaa tuugtii waxay ahaayeen kuwo guryaha qoda intay qodaan ama derbi ay ka duleeliyaan ama ay hoos ka qodaan ayay u dhici jireen ummadda xoolaheedana sidaasay ku qaadan jireen ama ay ku booliyan jireen ama ay maaragtay ku baabsan jireen iyagoo dhaqanka noocaasa lahaa oo ahaa laba ninoo noocaasoo tuuga ayaa habeenkii dambe nin ka mid a ragga aad iyo aad u feejigan ama kuwa fiidhoon ama kuwa firfircoon ama kuwa maaragtay dhigmada leh ama kuwa maaragtay dhegaha wadan ama kuwa maaragtay dhugta weyn leh mid ka mid a oo dukaankiisa aad iyo aad waardiye lamagartaan ah ka haya ayaa waxay sameeyeen ninkii noocaa ahaa ee waardiyaha lamagartaanka ka hayay dukaankiisa ayay dukaankiisii dhinac ka qodeen jugtay ka gureen waa uu maqlay waana uu iska dhegaystay ilaa ay dhinaca ka soo duleeliyaan waa uu iska sugayey ha soo duleeliyaan waa ay soo duleeliyeen marka ay duleeliyeen oo dhinacdan dukaankii ay duleeliyeen ayaa labadii tuug mid ka midu gacanta geliyey oo waxa uu is yidhi bal tijaabi inaad wax gacanta la hesho gacantii ayuu geliyey showmaba uu ogee qolada nama dhaadine ninkii dukaanka lahaayo markuu ogaaday inay dhinac ka soo duleelinhayaan ayaa waxa uu sameeyey seef aad u afaysan oo xaaliqa ah oo aad iyo aad maaragtay kuwa waxu jara ah oo af badan oo la afeeyey ayuu la istaagay derbiga gudaha waa uuna sugahayaa inta bal ama kur meesha uu ka soo gelahayo ama ay gacni soo gelayso kan tuugguuna dee waxaabsa unbuu isleeyahaye waa hunguriwad ma arkee kamaba uu isa fakerin armaa meesha seef cajiibu saaran tahay gacanta ayuu dalaq soo siiyey marka uu gacanta soo geliyey ee gacantii ay ku soo wada dhammaatay gudaha eeshow ugu yaraan inta ku dhow dhudhunka uu dalaq soo siiyey ay gudaha soo gashay ayuu hal mar baangadii ama seeftii uu xaf gacantii uu ka jaray gacantii markuu ka jaray tuugii kale waa daba taagan yahay meeshana dee laba nin iskumar gacmaha ma gelin kartee ninba inuu markiisa gacanta gashado ayay ku roontahay xaf markii halkaa gacantaa laga jaray ayuu halkii gacanta hoosta gashaday isagoon in iyo a iyo alla gacanba ay go'day midna dhihin oo dhiiggiisiiyo dhibkiisii isu qaba ayuu gacantii hoosta gashaday dalaq kii kale yidhi war maxaad soo heshay tuugii kale ma ogta war maxaad soo heshuu yidhi markaasuu war labada gacmoodba geli alaabo qaali ahaan wataay war labada gacmoodba geli alaabo qaali ahaan wataay wuuna ka durkay ma ogtahay tuuggii kale oo isle ninkan ushow ugu yaraan dahab buu cantoobsaday ama daymon ama wax qaala ayaa labadii gacmood iskubar duleelkii shuq siiyo geliyey saadii uu geliyey labadii gacmood ku xareeye ninka odayga ahaa oo gacantii kale ay gudaha u taallo dee uu ka goostay kii ayaa hal mar isla taagay waa ismariyey qaram labadiiba waa ka gooyey xuf labadiiba waa go-een markay labadiiba ka go-een buu labadii gacmoodoo gumud ah yuu la soo laabtay iyo qaylo isagoo loo qayl yahay labadii gacmoodna go-een ayuu soo booday kii kale yaa yidhi waraamu waanu kaaga horreynay intuu gacantii gumudka ahayd ka hor keenay waraamu buu yidhi waa lagaaga horreeyee gacantii gumudka ahayd buu isna tusay markii hore in gacanta laga gooyey aamu bi adare waa lagaaga horreeyey gacangoyntee annaga waatan gumudkii waad aragtaa kana labadiiba qurdub kana hal gacana qurdub halkaas labada tuug waxaa kaaga cad inay isxastahayeen oo labada tuug mid ka midu uu tuugadu laftoodu ay isxastaanoo dee xasidnimadu ay meel walba gelayso oo wakaas tuuggu tuugga uga booday dabinka mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka e b waxaa la yidhi ama aan dhahaynaa deganaantu waa dadaal fiicni deganaantu waa dadaal fiicni deganaantu waa dadaal fiicni